نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد baabu tayamumi bisaciid waa iyadoo lagu gebagabaysto saciidka saciidkaasoo macnihiisa aynu soo aragna lagu tilmaamay inuu laba nooc lahaa waa ciidda iyo waa wixii dhulka ka sarreeya labadaba can cimraana bni xusein ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam nebigu ra'aa wuxuu arkay rajulan muctasilan nin meel gooniya fadhiistay lam yusalli maca alqowm aan la tukanin qoladii tukanaysay iyo muslimiintii fa qaala markaa nebigu wuxuu yidhi yaa fulaan hebelow aninuu magaciisaba garanayay maa manacaka maxaa kuu diiday an tusalliya maca alqowm inaad la tukato qolyahan tukanaya fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah yaa rasuula allah asaabatnii janaaba jinaabaa igu timi waa jinaabaysanay walaa maaa biyana ma hayo qaala nebigu wuxuu uhi calayka bisaciid saciidka ku dadaal fa innahu yakfiika wuu kugu filayn ciidda iskaga gebaygebayso taasaa kugu filan haddaad biyo weyday markaa qofku ama safara ku jiro ama nagaadi ha ahaado hadduu biyo waayo ruqsaddaasuu haystaa loo fududeeyey ummaddan ee aynu ciidda gacmaha saaru iska weyse iska gebagabaysto baabu salawaati bitayamumin waaxid waxa uu baab yahay salaado lagu tukado hal gebagabaysi waxauu jawaab u yahay xadiidku hadduu qofku hal mar gebagabaysto ma waxa uu ku tukan karaa salaad keliya mise salaado badan saddex madhabood bay u kala tegeen culimmadu jumhuurta iyo ragga waxay u badan yihiin inuu mid qura ku tukanayo oo faral ah iyo sunnayaal wixii uu doono waa dahaaro iska daciifa bay leeyihin sidaa daraaddeed hal farad unbu ku bannaysan karaa madhabka labaad waxa uu leeyahay sida xadiidkan aynu ku arkayno waxa uu nebigu tilmaamay inuu yahay weyso muddo dheerna haddaanu biyohelin isticmaali karo marka mar hadduu weysadii kala mid dhiga nebigu salaado farala iyo kuwa sunnayaala mid walba waa lagu tukan karaa haddaad han iminka gebagabaysato ase aanay kaa jabin weysadii waa sidii weysadoo kale unoo tee cishaa'iga iyo maqribka iyo sunnayaali waxoo dhan waad ku wada tukan karta madhab saddexaadna wuxuu leeyahy ha la kala qaado salaadaha salaadaha wakhtigooda uu joogo ha loo isticmaalo hal mid oo maalan markaa iminka aad tukanayso salaada gebagabaysi quraa kugu filan laakiin marka la qallaynayo laba salaadood saddex salaadood waa la isugu geyn karaa gebagabaysi keliya salaadaha addaha ahee wakhtigooda la tukanayana mid waliba gebagabaysi gaaray u baahantay salaadaha qallaha ana dhowr qalla ah hal gebagabaysi waad isugu geyn karta kullu daalika waxa qowlka rajaxani uu yahay qowlkaa dhexee odhanaya weysadunbu lamid yihi can abi darin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxa uu yihi alsaciidu dayib ciidda saafiga ah ama waxaa lagu gebagabaysanaya dhulka ka sarreeya dayibkaana waxaa looga jeedaa waa dayibnimo macnawiya iyo mid maadiya waa dayiba waa nadiif oo nijaasiya wasakh maaha waa dayiba waa xalaal ee maaha ciid maqsuub oo lasoo dhacay saciidkaa dayibka ah ee nadiifta ah wuduu'ulmu'mini waa qofka mu'minkaa weysadiisa waxay weysada u qabanaysa buu isaguna u qabanayaa lama kala reebinoo lama kala odhan wuu ka daciifsan yihi marka waa xadiidka ay daliishanayaan qolyahaale weysadu lamid iyo salaado badan baa lagu tukan karaa wain lam yajidilmaa ayaanu biyaba qofku helin cashra siniina toban sannadood toban sano haddaanu weyse helin wixii weysada waa u qabanaya weysela'aantii buu ka isticmaalaya jinaabadiibuu qofu ka isticmaalaya xaydkiibuu ka isticmaalaya cibaadadiisaasuu ku banaysanaya baabun fii man buu u baabiyey qof lam yajid ilmaaa wala saciid aan biyana helin saciidkiina helin saciidkii wuxuu turaab u odhan laayahay inuu turaab un ku kooban yahan laysla waafaqsanayn aayaddiina saciid bay sheegtay saciidkaas saasuu u qaadanayaa markaa waa ereygii labada macno lahaa marka haddii qofku aanu biyana helin ciidna helin way dhacdaaye muxuu yeelayaa waxaa loo yaqaanaa fiqiga faaqidu dahuuray labadii la isticmaalaya oo lagu dahaaro qaadanayay qofka labadiiba waayay xadiidkana wuxuu daliilu yahay inaan u joojinaynine ilaahay cibaado la-aan lagalama hor yimaadee inuu ilaahay iska caabudayo unadoonka maxbuus buu noqday waxa uu galay meel mushkiladaysan oo aanu biyo iyo ciid waxba toona haynin wuu xidhan yahayba dee wakaa ilaahay ha caabudo can caaishata qaalat waxay tidhi bacata rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu diray usayd bna xudayr asxaabiga laydhaah iyo wanaasan dad kaleo asxaabta ka mid ah yadlubuuna waxa ay raadinayeen qilaadatan kuul kaanat licaaisha caaisha ay lahayd nasiyataa ay ilowday fii mansilin nasalatu meel ay iyadu degtay bay ku ilowday marka halkan waxaa riwaayadana ay kuu muujisay usayd ibnu xudayr oo xagga dambe caaisha hambalyaynaya iyo aalu abibakar inuu ka mid ahaa raggii kuu shadaydeeyay qudhiisu ayay riwaayadana kuu muujisay faxadarat isalaatu baa timi walaysuu calaa wuduu'in walaa yajiduuna walam yajiduu maa'an salaadii baa timi ceel biyaa ma joogaan biyana may helin fasallow bikayri wuduu waxay tukadeen iyagoon weysaysanin baxarushahaydku wa kaah kol haddii biyana la waayo gebagabaysigana wixii lagu gebagabaysan lahaana la waayo waa saasay ku dhammaatay fadakaruu dalika lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay arrintii u sheegeen faanzala allahu caza wajalla aayata tayamum aayaddaa gebagabaysiga sheegaysa ayaa ilaahay uu soo dejiyo marar badan aynu ku soo marnay kitaabkan iyo ka kaleba qaala usayd bnu xudayr baa wuxuu yidhi jazaaki illaahu khayran caaisho ilaahay khayra kugu abaaliyo fa wallaahi baan ku dhaartay maa nasala biki amr arrin kuguma soo dego takrahiinahu aad karaahiyaysanayso arrin aad karaahiyaysanaysaa kuguma habsado maa nasala biki amrun takrahiina arrin aanad jeclaysanayn kuguma yimaado oo kuguma dhaco ilaa hadduu arrin kugu yimaado aad karaahiyaysanaysaa caaishaay jacala allaahu laki ilaahay waxa uu kuu yeelaa adiga walilmuslimiina fiihi khayraa iyo muslimiintaba khayr adiga iyo muslimiintaba khayr baa ka heshay marka waa lagu hiifo oo lagu haaraamo aabbahabaaba kuhuruufay abubakar laakiin waa laga faa'iiday oo ruqsadan bay ummaddu ka hesho qur-aan baa kusoo degaya waa laydi kala xukumay oo kuushaadiina hesha marka maxalushaahidku waxa weeyaan maadaamaanay asxaabtu helin wax ay ku dahaaro qaataan labadii midnaba oo kanna lama amrin oo looma fasixin berigaa kan kale biyiina waa la waayey way iska tukadeen saasuu isaga tukan karaa qof saxiixun muttafaqu calayhi weeye wamadaa biariiqin aakhar waddo kale isagoo ku soo aroorayna waa inoo yimi can daariq ana rajulan ajnaba falam yusalli nin baa jinaabooda muu tukan ana rajulan ajnaba falam yusalli mabuu tukan faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nabigu u yimo fadakara dalika lahu arrintii buu sheega wuxuu ihi waan igu dhacay arrinkaasi dee mana tukan faqaala markaa nabigu wuxu ihi asabta sax baad ahayd faajnaba rajulun aakharu mid kaley jinaabadii ku timi fatayamama wuu gebagabaysto wasallaa wuu tukaday faataahu nebigu u yimi faqaala nebigu wuxuu ku yidhi naxwa maa shay oo kale qaala lilaakhari kii hore uu ku yidhi oo maxay ahaa asabta waad asiibta yacnii asabta buu ku yidhi faqaala wuxuu ku yihi naxwa naxwad waa bimacnaa mila mila maa qaala lilaakhar lilaakhiri maaha laakiin waa lilaakhar kii kale wuxuu ku yidhi oo kale ayuunbuu kana ku yidhi asabta markaa ka hore wuxuu ugu yidhi asabta dee wuu ijtihaadayoo ijtihaadkaa sax baad ku ahayd wey habagafooyuu la heli laakiin qofku cibaadada waa inuu ku ijtihaadaa kan dambena wuxuu ku yidhi sax baad ahayd dee qofku marka uu waayo wax waa inuu tayamumaa markuu biyo waayo laakiin waa inaanu salaadii qofku daynini waa inuu salaadii tukadaa oo xadiidku markaa waa intii aan tayamumka la jiraynin baa kaa hore u yimi bay leeyihin intii aan mashruuciyatu tayamum imanin ayaa arrintani ay ahay waxa markii dambe kan kale uu yimidna waa intii tayamumka la jideeyey taasaa markaa ijtihaad kan uu leeyahay waad asiibtayna waxay min xayu lijtihaad oo dee rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay qofku marka uu dadaalo ee uu ijtihaado haddii uu asiibo inuu leeyahay laba ajri haddii kalena ijtihaadkiisa hal ajribu ku leeyahay kitaabulmiyaah waa kitaabkii biyaha oo markaa intaa hore oo dhami waxa ay soo sharxayeen aayaddii gebagabaysiga ayaa aayaddii waxaan leeyahay weysada ee markaa baab dahaara uu ku bilaabay ayuunbay sharaxeedii aynu kusoo jirnayba intaynu xadiid soo wadnayba yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq ilaa aakhiri laaya sharaxeedii kaasuu ahaa markaa qaybtii kale ahayd biyaha haddii aad biyo heshaan iyo haddaydaan helin intii biyaha lahayo waa kuwa haddii la waayona waata ama biyibaaba laga hadlayaaba arrinkooda kitaabulmiyaah markaa biyuhu horeyn usoo xusnay inay laba qaybood noodaan qayb nijaasa xagga marka la eego eegmo sharciya kolka la eegayo wey qeyb qayb nijaasa iyo qayb aan nijaas ahayn marka qaybtaa nijaasta ah lamana cabi karo lamanagumana lamana intifaacsan karo ilaa xaalata daruura mooyaane de haddii qofka duruuf adaga ay ku timaado dee baktigii baaba la yidhi cun xaaladahaasoo kale mooyaane cibaadadana looma isticmaali karo cunno iyo cabidna wixii nijaasa looma isticmaalo kuwanaan nijaasta ahayn ayaa waxaa loo kala qaadayaa daahir iyo dahuur marka daahir iyo dahuur waa faacil iyo facuul waa mid daahira iyo mid aada usii daahira ayay ka dhigan tahay oo khaafir iyo kafuur baabkeedii oo kale marka kuwa daahirka ahi waa kuwo qofku siyaabo kale u isticmaali karo laakiin aan loo isticmaali karaynin in xadad la yskaga suuliyo waysadii iyo maydhigii aan loo isticmaali karaynin waxaa maalan waxaa ka mida biyo aad ku weysiisatay ama aada ku maydhatay nijaas laguma sheegayo oo waa iska daahir amaba nuurad baa waxaa lagu walaaqay daqiiq ama sacfaraan ama caano ayaa lagu walaaqay haddii iminka barax la sameeyo biyuhu haba ku badnaadaan tee waa waa daahir laakiin maaha dahuur ama mudahir maaha waa shay iska daahirahoo siyaabo kale loo isticmaali karee dahaaradii baan loo isticmaalayn waa daahir linafsi walaysa mudahiran laakiin wax ma nadiifin karayaan qaybta kale waxa weeye qayb daahirna ah mudahirna ah oo dahuur la yidhaahdo aada usii daahira waa kan ilaahay uu tilmaamu leeya waanzalnaa min asamaai maaan dahuuran xagga kore waxaanu ka soo dejinay biyo dahuura oo laftiisana u daahira waxna dahirin karaya marka kuwaasi waxa weeye kuwa magaca biyanimo sita ean waxba ku lifaaqnayn biyo ma aha wax lagu walaaqay ma aha biyo mustacmala waa maaun mulaq kuwa ay idhaahdaan biyo magaciisii biyanimo sita weyle ilahay biyuu tilmaamay marka kuwaasina waa qaybtii la isticmaalaya la ogolaa xaaladan iyadaa labadaa qaybood bay iyaguna noqdaan biyaha lama ogola marka lagu dahaaro qaadanayo wixii laga laga ilaalin karayo waa in laga ilaaliya ama had iyo jeer wax lagu walaaqo oo magacii ka qaada waa inaan la ogolaanin wax dee ay kalifta uun mooyaane maalan bahal xayaabo la yidhahda baa jirta oo baraagta iskaga dhalato kalarkooda ama midabkooda biyaha bedesha waxaa dhacda mararka qaarkood dee ceelashii dhoobada lahaa inay biyihii caseeyaan kuwaasoo kale lagama ilaalin karayo oo wax biyihii laga ilaalin karaya maaha waa biyo dhoobale waa biyo xayaabale waa la odhan karaa waana la isticmaalaya wixii kale ee laakiin ay biyuhu ka maarmayaan iyagu waa laga ilaalinaya dahaaradiina waxba yeelaya qaala allahu caza wajal ilaahay baa wuxu uhi waanzalnaa min asamaa'i xagga kore waxaanu ka soo dejinnay maaan biyo dahuuran oo dahuura dahuurna garati macnihiis ilaahay baa inoogu manno sheeganaya subxaanahu wa tacaala afara'aytum almaaa aladii tashrabuun a antum anzaltumuuhu min almuzni am naxnu almunziluun low nashaau jacalnaahu ujaajan falowlaa tashkuruun miyaa mahadnaqdaan baa ilaahay wuri qadhaadh baan ka dhigi laha haddaan doonayeen waqaala caza wajal ilaahay baa waxau ihi wayunazilu calaykum min asamaa'i maa'a biyuu ilaahay xagga kore ka soo dejinaya liyudahirakum bih si uu idinku nadiifiyo isagaa idinku nadiifinaya wa qaala tacaala ilaahay baa wuxuu ihi falam tajiduu maan haddii biyo aydaan helinna fatayamamuu waxa ku jahaysataan oo u qastidaan saciidan dayiban ciid wanaagsan ciiddaa fiicane lagu dahaaro qaadanayo marka aayaadku waxay caddeeyeen in dahaaro loo isticmaali karo labadaba biyihii iyo saciidkii can ibni cabbaasin ana bacda aswaaji nabiyi sala allahu calayhi wasalam xaasaskii nabiga qaar ka midoo loo jeedo mid ka midoo maymuuno ah ikhtasalat min aljanaaba janaabay ka maydhatay fatawada'a anabiyu sala allahu calayhi wasalama bifadliha rasuulku waxa uu ku maydhay baaqigeedii fadakarat dalika lahu arrintiibaa u sheegtay markuu doona inuu isticmaalo ayay tidhi anaa isticmaalay faqaala wuxuu idhi ina almaaa biyaha laa yunajisuhu shay waxba ma nijaaseeyaan biyaha waxba ma nijaaseeyaan markaa sababta ay u isticmaashay waxaa laga yaabaa inay hore u ogeyd inaanu nebigu jeclaysanayn calayhi salaatu wasalaam ama dareena iska qaatayba u ahaa marka biyihii kol haddaanay isticmaalinee dee kuwii ka dhacaya aanay ahayne kuway dhuranaysa ahaayeen dhib maleh laba qaydunbaa lala akhriyayaa bay leeyihin xadiidka biyaha waxba ma nijaaseeyaan labada qayd midi waa ijmaac oo waxa weeye biyuhu marka ay isbedelaan midabkooda urtooda dhadhankooda waxay culimmadu ku ijmaacsan yihiin muslimiintu inaan loo isticmaalaynin dahaaro marka ijmaaca waa lala akhriyayaaoo ina almaaa laa yunajisuhu shayun ilaa idaa tagayara bi hadihi alilwaan aw alanwaaci alaaa saddexdaa nooc inay isu bedelaan mooyaane riwaayaba sidaa sheegaysa laakiin may sugmin oo daciif bay noqotay riwaayada sheegaysa in saddexdaa hadday isu bedelaan aan la isticmaalayn lifaaqa waa la raacinaya lifaaqa labaad in raacinaya waxa weye lifaaqu lqullatayn oo isaguna inoo soo socda ina almaaa laa yunajisuhu shayun biyuhu waxba ma nijaaseeyaan ku dhacay idaa balaqa qullatayn haddii uu qullatayn gaadho oo qullataynkana waynu sheegi doonaa marka hadday qullatayn gaadhaan nijaas ku dhacday waxba ma yeesho hadday qullatayn ka yar yihiinna yaanay isbedelin bee nijaasta ku dhacday waxbay yeelaysa inkastoon la isku waafaqsanayn baabu dikri bi'ri budaaca ceelka bi'ru budaaca la yidhaahda halkanna lagu sheegi oo wax laga faa'iidaysan kara masaa'ilka fiqiga ee la xidhiidha dahaaradaynu marayno budaacadu wuxuu ahaa ninkii ceelka lahaa ama xaafadda magaceedii weeye ceelka xaafadda budaaca la yidhaahda ku yaala ama ninka budaaca la odhan jiray uu lahaa waa madiine dhexdeeda wuxuu ahaa ceel meel biyo fadhiistaan nakhiiliya waxbay lahayd rasuulku sala allahu calayhi wasalam intuu wadaan daray buu wax ku akhriyey kolkaasuu dib ugu shubay dadku waa barakaysan jireen qofka xanuunsada ayaa ka cabi jiro ku maydhan jiray ilaahayna ku caafi jiray asmaa bintu abibakr allaha ka raali noqdo iyo waalidkeedba waxay leedahay waxa aanu geyn jirnay qofka saddex jeerunbaa loogu maydhi jirayoo kaanamaa nushida min ciqaal waxaaba la moodaya in xadhig laga furay dabar markiiba wuu caafimaadayay ceelku sidaasuu ahaa culimmadu marka ay qiyaaseen ee aada raacraacdo ee dadkii daraasadaha ku sameeyey qadarkiisa qolob waxbay ku sheegaan laakiin waxay u dhowdhow yihiin inuu dherarkiisu ahaa ilaa lix dhudhun meelaha qaarkoodoo koob iyo toban dhudhun dherarkiisu dherarka macnaha masaafada afka ah koob iyo toban dhudhunna way ku sheegeen ballaarhkiisana lix dhudhun dherarkiisana koob iyo toban dhudhun xagga hoos laba dhudhunoo waxla ayay ku sheegeen abi daa-uud buu ahaa isaguna meel kaleu ku sharxayay inuu gunti qabadka markuu qof dhexdhexaad isdhex taaga ceelka halkaa guntiga laga xidho ayaa uu kuu gaadhayaa ceelkaas marka ballaarhkiisuna intaasuu ahaa dherarkiisuna intaasuu ahaa cumqigiisa hoos marka loo eegana intaasuu ahaa dabcan waa kuwan yidhahda mitir iskuweer waxa uu qaadaya ilaa shan foostuu qaadaya waa kuwadhaa mitirka murabaca ah marka halkaa aad ka tixraacdo inkastoo dee la odhan karo malaha dadkii hore dhudhunkoodu waabuu inaga dheeraa oo dadku dee way sii gaabtaanuun xunbaa kasii dhaca rifan iyo lisan baa kusii dhaca dadka waa suurtagal taasina wax jiri kara wey oo markanay qolyaha hore kuleeyihiin lix dhudhun buu ahaa qolyo mar dambe cabirayna ay kuleeyihiin koob iyo toban dhudhun buu ahaa dee dhudhunka laftiisaaba waxu dhexeeya oo dadkiibaaba isbedeli karaba markaa qiyaas ahaanun baynu uga jeednaa ceelku ceel noocaasa buu ahaa dabeetana waa kan warkiisi halkan uu galay can abi saciidin alkhudriyi qaala qiila yaa rasuula allah waxaa lagu yihi rasuulkii ilaahayow atatawada miyaad ka weysiisanaysaa min bi'ri budaaca ceelkan magacaa la ydhaah wahiya bi'run waa ceel yudraxu fiiha waxaa lagu tuuraa luxuumu lkilaab ayda hilibkeeda waalxiyadu iyo dharka xaydkale iyo wixii la mid ah wannatanu iyo qurunka markaa kaa miyaad sidaad dee uga weysiisa ugu weysiisanaysaa ama ugu dahaaro qaadanaysaa biyii laga soo daray fa qaala wuxuu idhi almaau biyuhu dahuurun waa kuwo wax nadiifiyo oo laa yunajisuhu shay-un waxba ma nijaaseeyo labada dee arrimood ee lala akhriyayna waynu sheegno lifaaqaasi wuu la soconaya marka mulaaxadada ama taxusida mudani waxa weeye arrimaha noocan oo kale ah dee dadka muslimiintii ulamay badheedhaynin inay ku ridaan ceelkan ama hilib ay ay baktiye loolama qastaynin dharka xayd kale loolama qastayn qurun loolama qastain biyola-aanina waaba iska jirtee waddanka oo adiga de garanaya laakiin waxaa dhacayay mararka roobabku da-aan dee meeshii godana xashiishka biyo way keenaan marka daadkaa keenaya ama dabayshaa keenaysa ama mid munaafiqa ku tuuri karaba dee oo dawshadaysan laakiin dadka adaabta leh ee caafimaadka ilaaliya mar walba rasuulku sala allahu caleyh wasalam dee ummadda wuxuu u dardaarmayay imaadatu ladaa cani ariiq waddada in laga qaado wixii dhib ah ayaabuu diidanaa nebigu marka ha u qaadanan arrimahan oo kale inay yihiin wax caadi ahoo dee biyi lagu tuuri karayo qof markaa anshaxli waxuu isticmaali kara maaha waxau nebigu diiday in shaaricii lagu saxaroodo oo lagu kaajo oo maxaanku idhahda biyihii fadhiyey lagu kaajo oo biyihii aad fadhiyey lagu maydho waxaasoo dhan waxay tilmaamayeen ilaalinta biyaha macdantaa iyo khayrkaa ilahawna siiyey marka intaasina in runtii xusid mudan weeye oo aanad u qaadanin in dee waxani wax camdan loogu ridaya u ahaa marka nebigu wuxuunu shardi ka dhigay calayhi salaatu wasalaam biyuhu inaanay nijaasoobaynin haddii ay sidan oo kale dee u badan yihin oo biyii biyo badan bay ahaayeen oo markaa aada u badan can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxuu uhi marartu biاnnabiyi sala allahu alayhi wasalama wahuwa yatawada'u min bi'ri budaaca isagoo nebi maxamed ceelkan ka weysiisanayaan soo maray faqultu waxaan ihi atatawada'u minha miyaad ka weysiisanaysaa wahiya yudraxu fiiha waxaana lagu ridaa maa yukrahu min annatan wixii la karahaystay quruna faqaala wuxuu uhi almaau laa yunajisuhu shayun kol hadday biyuhu badan yihiin isla bedelin waxbama nijaaseeya baabu tawqiiti fi lmaa biyaha laftigoodii baa la xadidi biyaha la leeyahay waxba ma nijaaseeyaan waa kuwe markay nijaasu ku dhacdeenay waxba yeelayn waa markay halkee gaadhaan can cabdillaahi bni cumara qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabiga waxaa la weydiiyey can ilmaa'i biyaha iyo wamaa shay yanuubuhu isu weydaaranaya oo min addawaabbi xoolaha waasibaaca iyo bahalaha biyaha ka waran xoolii baa isu weydaaranaya oo cabaya bahalkiibaa isu weydaaranaya o raqaya bal ka waran dadkiina dee miyuu iska cabbaa miyaa la yskaga dahaaro qaata miyaanay nijaasoobayn fa qaala wuxuu idhi idaa kaana almaau qullatayni marka ay biyuhu qullatayn gaadhaan lam yaxmili ilkhabas wasakh ma xambaaro ma aqbalo inuu wasakhoobo haddii aanu qullatayn gaadhsiisnaynna wixii ku dhacaaba wuu wasakhaynaya yaanu isbedelin be xadiidu lqullatayn markaa culimmadu way isku khilaafaan qaarkood baa ka tagoo daciif ku tilmaama waana qolyaha ku tegay biyuhu ama qullatayn ha ka badnaadeen ama ha ka yaraadeene nijaas kasta oo ku dhacdaa waxba ma yeesho ilaa inay saddexdii bedesho mooyaane hadday shiriikaan yihiin oo nijaaskaadii ku daadato iyo haddii ay barmiil yihiin ama ay yihiin taangi oo kaadii ku daadato waa isku midun mar haddaanay saddexdii midna isbedelin saasay qola ku tegeen qolyo fara badan oo madhabu shawaafici ka mid yihiinna fiqigooda adiga ku arkaya qullataynka waxa la ydhaha iyaguna waxay ansixiyeen sida kitaabkanba ku sugan saxeix u qaateen inuu xadiidkani sugan yahay marka ciddii xadiidkan ku xisaabtantay dee shardi bay ka dhigaysaa ciddii aan xadiidkan u arag inuu sugan yahayna shardi kamay dhigin qullataynka saa daraaddeed maadaama uu sugmoo la ansixiyey waa lagu xisaabtamaya biyo haddii imika wax ku dhacaan nijaasi qullataynkanna aanay gaadhsiisnayn dahaaro looma isticmaalayo qulataynkii oo maxaata waxa ay ku tilmaamaan inuu yahay boqol iyo shan iyo sagaashan kiilo meelahaa walaa wax yar baa udhexeeyaan filayaa litirka iyo iyo kiilahana kiilaha yar badnaa soo maaha saa filaya kiilaha litirka yara badnaa waxaa la odhan karaa waa foosto meelaha foostadu laba boqol oo litir hadday ahayd waa foosto biyuhu kol hadday foosto gaadhaan wixii nijaasa ku dhaceen waxba ka bedelin waxba ma yeelaya waa la iska isticmaali karaa laakiin hadday foosto ka yar yihiin wixii ku dhaceen nijaas iyaanu bedelin be daha wuu wuu kharibayaa markaa dahaaradii looma isticmaali karayo marka lasoo ururiya waa intaa wey qulladuna waxay ahayd qarbad culus lagu raro gaadiidka la hinjiyo qulladu waa shay hal mar nin xoog intuu hinjiyo awrka dhinaciisa uu saaro marka awrka laba qullo oo waaweynba hareeraha laga saari jiray oo sidii labadii jawaane waaweynaayoo kala ah can anasin ana acraabiyan baala fi marka halkaa waxaad arkaysaa tawqiidkan ma aha tawqiidkii waktiga laakiin waa taxdiid tawqiitun bimacna taxdiidi fi lmaa biyihii baa la xadidayaa wey kitaabkii horena aynu kusoo marno cibaaradaasna uu isticmaalay can anasin ana acraabiyan baala fi lmasjid mid reer miyaa masaajkii ku kaajay nabiga faqaama ilayhi bacdu lqowm qolihii qaarkood baa ku kacay faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau idhi laa tuzrimuu ha ku goynina kaadida laa taqtacuu ha jarina u daaya ha wadee falamaa faraqa markuu dhammaystay dacaa bidalu wadaan buu u yeedhay min maain biyaa fasabahu calayh wuu ku shubay maxalushaahidka waxa weeyaan biyaha wax nadiifin karaa waa inay wadaan gaadhaan dhulka haddii wax ku dhacaanoo la nadiifinayo taqiid tawqiidka iyo taxdiidka loo sameeyey ee wax ka tari kara dhulkaa wasakhoobay waa wadaan iyo wixii la mid ah meel lagu kaajay haddaad galaan ku shubto dee socon mayso wixiina uu ciid yahay ilaa ciiddii ma sii daynaysa biyo kama soconayaan way fadhiisanayaan marka kaadida qofka biyaha loo xadiday ee baahin kare ee ka meeshii daahir ka dhigi karaa waa wadaaniya wixii la mid ah dee ragga berigaas wadaantooduna malaha shiriikaankiina labaatanka litira ugu dhowaan way u dhigmaysa taqriiban haddii laakiin meeshu ay tahay meel marmara ama sibid ah dee biyo intaa ka yarin way ku filayin ile waa wax soconayo meeshii dhaafaya farqigaasaa udhaxeeya can abi hurayrata qaala qaama acraabiyun fabaala fi lmasjidi fatanaawalahu nnaas dadkiibaa tiigsaday tanaawulku waxa weeyaan qowl iyo ficil labadaba way kula kaceen way ku hinjiyeen fatanaawalahu waxa tiigsaday tanaawulku waa markaa shay laacdo ee wax soo qaadayoo kale asaa u tiigsataa laydhaah marka mid gacan ku fiiqiya mid hadal ku fiiqa waa lagu booday faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigu waxau ihi dacuuhu iska daaya ninka wa ahriiquu calaa bawlihi dalwan min maa waxaa ku shubtaanuun wadaan biyaa meeshiisa meeshuu ku kaajay cillada uu leeyay daayana hadday odhan lahaayeen masaajidkiibuu ninkani ku kaajay ilaahay loogu cibaadaysanaya maxaad u leedahay daaya taana wuu ka jawaabo wuxuu ihi fa inamaa buciftum wardadiyo waa la idinsoo saaray muyasiriin idinkoo fududaynaya walam tubcasuu mucasiriin la idinma soo dirin idinka oo dadka ku adkaynaya war waxa markaa waxaa halkaa ka muuqanayo nebigu uu sheegay ereyga bacfi in dee ummadda rasuulkuna aanu ku gooni ahayn iyo rusushae dadku wada rusul ay yihiin oo doorkii rususha maadaama aynu qaadanayno eraygii rususha loo soo loo isticmaalayu nabiguna ummadiisa ku isticmaalay calayhi salaatu wasalaam waladii bacaa fi lummiyiina rasuulan ilaahay wuxuu usoo diray ummadda rasuul marka idinkiina waa la idinsoo diray wey markaa inaana rusul baynu nahay oo eraygii isaga loo isticmaalay buu isaguna inagu isticmaalay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka sirta shareecadu waxa weeye diinta inaan dadka la nacsiinin in la jeclaysiiyo marka dadkana aan lagu dhibin in loo macaaneeyo diintuna dadkay badbaadisaa markaa mafaasidii iyo masaalixda in la isu eegana xadiidku wayna barayaaoo in masaajidka lagu kaajaa dhib bay leedahay laakiin waxaa kasii dhib badan in lagu jaro qofkii oo isagii la eriyo oo dhul badan la wasakheeyo oo muwaasana waa inay jirtaa laba dhibaato la isu eegaayo tayar la qaataa ti yareed waxay noqotay in kaadida halkaa loo daayay isaguna uu dhammaystay eed yarna la xaliyo isna mushkilad baa haysatee mushkiladii laga saara qofkii baabunahyi can ikhtisaali ljunubi fi lmaai daa'im waxaa la diiday qofkii jinaabada lahaa biyo fadhiya inuu ku maydho sababta loo diidayaana waxa weeye way wasakoobayaan waa dahaaradii baan loo isticmaali karayn iyo nadaafadii iyo markaa cabitaankii can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa yaktasil axadukum midkiin yuu ku maydhanin fi lmaai daa'imi biyihii fadhiyey wa huwa junub isagoo jinaabo leh riwaayinka qaarkood waxay tilmaamayaan isagoo ku maydhanaya yaanu laba israacinin inuu ku maydho iyo isaga oo inuu ku maydho riwaayadii kale sheegaysa yaanu ku kaajina inuu isu raacinin kaadi iyo ku maydhasho ka qofkii jinaabada lahaa isaga oo biyaha fadhiya yaanu isticmaalin oo aanu ku maydhanin macnaheedu markaa waxa weeyaan dahaaradii oo lagu dadaalayo oo maadaamuu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam iyo biyaha nadaafadoodii oo la ilaalinayo alwuduui bimaai lbaxr biyihii badda in lagu weysaysan karo can abi hurayrata qaala sa'la rajulu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama faqaala ya rasuula allah inaa narkabu lbaxr baddaanu fuullaa wanaxmilu macana alqaliila min almaa in yaroo biyaana waa sidanaa fain natawada bihi haddaanu ku weysaysana cadishnaa waanu haraadaynaa afa natawada'u min maai lbaxr biyaha badda ma ka weysaysan karnaa faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi huwa dahuuru maauhu alxillu maytatu waa kuwo dahuur ahoo badda biyihiisu waxbay nadiifiyaan baktigiisuna waa xalaal oo la isticmaali karaa marka nakhtiirunbuu kuu noqonayaa axaadiis badan oo ibnu maaja aad kusoo aragtay ayaa uu nasaa-iguna soo celinayaa siyaadaad waa leeyihiin meela way isku khilaafsan yihiin marka waa casharadii hore oo aada raajacday iyo adigoo qiyaasa uun axkaamta mid waliba baabka uu kaga soo saaraya inay kala duwanaan karto iyo wixii riwaayooyinka kaasi aanu lahayn siyaado ee kani leeyihin baabu lwuduu'i bimaai thalj waabaynu samayn kari lahayn inaynu wixii siyaado aun akhrino laakiin dee marka kitaabkana gaar loo duubo kana gaar loo duubo kuma filaanayo kii kale baabu lwuduu'i bimaai thalji walbarad in lagu weysaysan karo biyihii barafka iyo qabowgii oo barafkii fadhfadhiyay hadduu dhalaalo waa biyo can caaishata qaalat kana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaquul allahuma qsil khataayaaya bimaai thalji walbarad ilaahay oo gafafkayga waxaad ku maydhaa barafkiiyo qabowga wanaqi qalbi qalbigaygana waxaad ka maydhaa ka nadiifisaa min alkhataayaa gafafka kamaa naqayta thawba alabyada min adanas marada cadda sida aada wasakda uga nadiifise eh ilaa addoonkii ilaahay baa u dira sidaad marada u cadaysa ilah ana i cadde markaa maadaam la sheegay iksil baraf wax lagu maydhayo dee waa lagu maydhan karaa wey mar hadduu dhalaalo weelku kugu jira ku dhalaalo waad isticmaali can abi hurayrata qaala kana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yaquul allahuma ksilnii min khataayaaya bialthalji waalmaai waalbarad baabu su'ri lkalb waa hambadii ayga lama isticmaalayo waa xaaraan weeye qof muslimnima isticmaalaya gaal dee saaxiib baabu leeya waa ka afka ka dhunkanaya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa walaqa alkalbu fii inaai axadikum marka uu afka la gala aygu midka idinka idinka mida weelkiisa falyuriqhu ha daadiyo uma liyagsilhu sabca maraat toddoba jeerna ha maydho baabu tacfiiri linaai bituraabi min wuluuqi lkalbi fiih weelkii waxaa lagu jijibinayaa tacfiirku waa jijibin iyo xoqid iyo doogid ciid sababta ciidda loogu xoqayaana waxa weye ayga afka la galay erayga wuluuq waxaa loo isticmaalaa raqitaanka ayga xayawaanka qaarna wuu cabay baa la yidhaahdaa wuu cabay iyo wuu dhanay iyo wuu raqay bisada iyo ayga iyo libaaxa waxaa had iyo jeer carabka ku cabaya waa raqid marka raqidda aygaa loo isticmaalaya can cabdillaahi bni muqafalin ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam amara biqatli lkilaab ayda in la laayuu amar ku bixiyey warakhasa wuxuu fasaxay fii kalbi ashaydi waalghanam ayga ugaadha iyo adhiga fii kalbi shayd ayga lagu ugaadhsanayo iyo walghanami ka adhiga raacaya marka macnaheedu waa maxay kalbu shayd walmaashiya ayada dee say u kala xariifsan yihin qaar baa xoolaa loo diraa oo kusoo celinayo oo sii wadayo oo soo kaxaynayo oo raacaya sidaa dadka waa xayawaan tababarka ku fiican waana kan lagu ugaadhsanayo baahida loo qabo daraaddeed kuwa uu rugseeyo uu fasaxo halayninaya dhaqdoo daayagu mar haddii la ogolaadayna macnaheedu waxa weeye dee in la iibsan karo ila bilaashun kuma helayside bilaashun baynu ku raadsanaa mar haddii la fasaxay shaygii in la haysan karo waa in la iibsan karo oo aan hibe iyo hadiyadun lagu baadi doonin dee ila suuqiisi xaami buu noqon doonaaye inaad dewarto dee kii aad intifaacsan lahayd waxa ka roon inaad iibsato sharcan waa bannaantay bay leeyihin culimadu kii la fasaxay in la iibsan karo iyadoo meelaha qaarkood ay jiraan xadiid diidaysa ee lacagta samanulkelbi in la cuno waxaa isaguna markaa la mid noqonaya kii beerta beerta dee raacaye laakiin kan guriga fadhiya waxba qaban maayo waa la iska daynaya xadiid kuma soo aroorin wa qaala nabigu waxau yidhi idaa walaqa alkalbu fi lilaa markuu afka la gala faksiluuhu sabca maraat toddoba jeer ku xoqa wacafiruuhu haaminata bituraab marka sideedaadna waxa ku xoqdaan ciid horeynu usoo sheegnay ilaa shan siyood inuu kusoo arooray ta hore iyo mid ka mida ama ta dambe iyo ta sideedaad waxaynu isugu celinay markaa tan sideedaad inay ka mid tun toddobada laakiin waxaa sideedaad loogu magacaabay dee biyihii aad mar ka mida ku maydhaysay lixda iyo waxa kala socda ciiddii baa kala socda wayla iyaguna waa waa xoojinaya marka waxaa kale oo xadiidkan kalena ayaa sii cadaynaya kaa hore can cabdillaahi bni muqafalin qaala amara rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam biqatli lkilaab aydii baa magaalada madiine ku badato inaga laaya buuli fa qaala haddana markii dambuuyu wuxuu yidhi maa baaluhum dadkii maxaa ku dhacay arrinkoodu dadka muxuu yahay wa baalulkilaabi iyo ayda arrinkoodu waa maxay waar dadka arrinkoodu waa maxay ayda si arrinkeedu waa maxay qaala wuxuu yihi warahasa wuxuu nabigu rugseeyey fii kalbi saydi wa kalbi alghanam markaasuu sidaa dambena sheegay marka halkan laba arrimood bu ay ku fasirayaan culimmadu oo markanuu nebigu leeyayu su-aasha weydiinayo dadka war dadka iyo ayda arrinkoodu waa maxay wuxuu weli dhiiri gelinayaa layntii ay ku fasireen qaar maxay ka eeganayaan bal war tan inagu badatee dadka iyo aygu maxaa isag dhigay dee oo uu dhiirinayo iyo in la nasakhayo uu leeyahay maa baaluhum wa baalulkilaab war dadkii iyo maxaa kala galay aydi war iska daaya waanay dhacdayoo intuu markii hore fasaxay oo uhi hala laayo markii dambe iska daaya buuli iska daynaan ku koobnayn kan ugaadha iyo adhigoo qura laakiin caam ah ayuu ihi inaga daaya markii malaabu shiirigoodii iyo qayladoodii badanta laakiin aydu hadday dadka cunaan xoolaha cunaan alkalbulcaquur baa la yidhaahdaayo markaasoo kale waa la sunayn karaa waana lalayn karaa ama cudurrada laga qaadayaaba ay bataan dararka iyo dhibaatada jirta daraaddeed oo dhibka ummadda soo gaadhaya ayaa la tixgelinayaa kiisana markaa waa laga reebayaa ummadda guud ahaanba haddii xataa xoolaheenna dhiba ay waashaan ama neefkii uu dadcun noqdo dee waa laga takhalusiyo la dayn maayo إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروا الثامنة بالتراب خالفه أبو هريرة فقال إحداهن بالتراب أبي هريرة أيا خالفه حديث رجي ورين أيو خلافه إحداهن بالتراب لكن سيدة الصحر وثامنة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب عن أبي هريرة عن النبي قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن بالتراب مركا سدا سيبا أي إحداهن له أي ماشا كقبح ذا أولاهن ثامنة ذي يا مركا أي نقط عن أبي هريرة عن النبي قال باب سور الهره ayga soo aragnay arrinkiisa bisada hambadeeda marka biyii ay hambaysay in dee dahaaro loo isticmaali karaa la sheegi can kabshata binti kacb ibni malik kacb ibni malik inantiisii kabshe la odhan jiraa waxay warinaysaa ana abaa qataata dakhala calayha tarjamadoodana waynu soo yaro ishaarnay kitaabkaa kale markayn marayn iyadii abu qataata waxaa ka dhexeeya abu qataata inanta usoo galay uma dakara kalimatan buu sheegay macnaaha uu yahay fasakarat lahu waduu'ah waduu'an biyay odayga usoo shubtay fa jaaءat hiratun bisad baa timi fa sharibat minhu bisadii biyihii ay inantu soo shubtay ee odayga u tala gashay inuu ku dahaaro qaato ayay cabtay faasqaa laha alinaa fa asqaa laha bisadii wuxuu usoo janjeedhiyey ama usoo qalloociyey alinaaa weelkii xataa sharibat jeeray cabtay xataa tacliiliyana way noqon karta xataa sharibat ilaa ay maaragtay litashrab si ay u cabto oo kale laakiin ilaa ay cabtay buu u janjeedhiyey qaalat kabshatu waxay tidhi fara'aanii wixii arkay anduru ileyhi anoo eegayo la yaabsan abu qataata isoo eego anigoo isha ku gubayo la yaabsanba ayuu arko dee dhegataagoo diidan fa qaala wuxuu uhi atacjabiina yabnata akhi inantan adeerka u ahaaye miyaad la yaabtay atacjabiina miyaad la yaabtay yabnata akhi adeer miyaad la yaabtay bisadaan biyaha siiyey aad ii soo dhigtay qultu nacam waan la yaabay bay tii qaala wuxu uhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed qaala wuxuu yidhi innahaa laysat binajas nijaas ma aha bisad innahaa iyadu innamaa hiya waxay ka mid tahay min adawaafiina calaykum kuwa idinku wareega ee lablab wadawaafaati iyo kuwa idinku wareegee dhadig ilan dawaafiina wadawaafaat waa jamac mudakaru saalim iyo jamac mu'anathu saalim ayay kala noqdeen labadiiba jamac bay tusinayaan markaa dee kuwa dawaafiinta ahee dawaafuuna calaykum buu ilaahay tilmaamay sababta istiidaanka ay u qaadan laayihiina goor walba ay kugu soo geli karaan dadkaa shaqaalaha ahi waxa weeyaan iyagoo idinku wareegayo sii gelayo soo baxayo adeegaya marka iyaduna adeegayaasha ka mid ilaa hawlaa loo diraa bisade bisaduba hawluun bay haysaa marka waa kaasoo waa la saamaxay iyada wixii ay hambaysa ee biyaa in lagu dahaaro qaadan karo laakiin lama sheegin in la cabbi karo xadiidku ma sheegin dahaarunbuu sheegay cabbitaan dee muu sheegin oo caafimaad ahaan wixii dee xayawaanka noocaasoo kale ahi hambeeyo cunno iyo biyaba in dee dahaaran loo isticmaalo mooyaane laga yaabaa in cudur laga qaadi karo baabu suuri lxaaid hambada islaantii caadada ahay ay soo hambayso can caaishata radia allaahu canha qaalat kuntu atacaraqu lcarqa aniga lafdigaygaa feenan jiray lafta fayadacu rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam faahu xaytu wadactu afkiisuu saarayaa meeshan saaray wa ana xaa'id baan ahaa wa kuntu ashrabu min almaa biyahana waan cabaye fayadacu faahu xayu wadactu fayadacu wuxuu dhigayaa faahu afkiisa xayu wadactu halkii aan anigu saaray u iska ka cabaya wa ana xaaid baan ahaa marka waxbaa odhanina islaanta waxbaa ka sheeginaya taa iskaga hadha taa bisada ka reeba bay leedahay marka taa iyo bisad isku qola maahee hana raacinina bay leedahay naga daaya annaga daliilkii idiin hayne meeshaanu ka cunna iyo meesha aanu ka cabnaba waa laga cabi karaa baabu ruksati min fii fadli lmara hambada markaa ruuxii dumarkaayd ay ka tagto xagga biyaha ama ay isticmaashay in la isticmaali karo can ibni cumara qaala kana arijaalu wanisaa waxay ahayn buu ihi cabdillaahi ibni cumar rag iyo dumarku wakhtigii nebiga yatawada'uuna way ka weysaysan jireen fii zamaani nabiyi sala llahu fii zamaani rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka jamiican iyagoo dhan bay wada weysaysan jireen berkada iyo meelaha loogu talagalay in laga weysaysto ayay ka wada weysaysan jireen marka laba arrimood baynu kusoo fasirnay iyada oo laga jawaabayo ikhtilaat alajaanib inaanu jaa-is ahayn rag iyo dumar kale ajaanib intay isdhex galaan inay isla weysaystaan ama isla maydhaan ama cawradooda kala arkaan sharcan dee adilo badan baa tilmaamaysa inaanay xalaal ahayn marka xadiidka waxa ay culimmadu ku fasireen waa dadka maxaarimta ah ee aan isgeyn oo dee cawradooda isu muuqan karto ama waxaabay ahaydba intii aan xijaabka la farin labadaa qowlba way jiraan baabu nahyi can fadli wuduu'i lmara gabadhu biyo ay ku weysatee wixii ka soo hadhay in la isticmaali karo can ilxakam ibnu camr أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل wuxuu diiday inuu nebigu ka inuu qofku ka weysaysto ninku bifadli wudu bifadli waduu'i lmar'a waa in lawowga la fadxiya markaa biyihii ay ku weysaysatay gabadhu intii soo hadhay kaasi wuu diiday alruksatu fii fadli ljunub waa la fasaxay qofkii janaabada lahaa baaqigii ka soo hadhay أنها كانت عن عائشة أنها كانت تغتسل مع رسول الله في الإناء الواحد عائشة ويلكلي النبي كلام ويلت waxaa markaa kaa hore iyo kan dambe kolkaas isla akhrida dee waa inagii soo jamcinay ee ku soo ururinay inay jaa-is tahay oo la isticmaali karo baaqigii ninka gabadhu ay isticmaali karto biyihii ka soo hadhayna isagu isticmaali karo wayse iyo dahaaro jinaabadeed labadaba axaadiidta horena waa mansuukh ama waa marka ay biyuhu mustacmal yihiin saaxiib qofkii ka horreeyey markuu isticmaalo hadduu mustacmal ka dhigay oo biyo kaga shubmeen dee dahaaradoodii waxbay noqonaysaa labadaasaa lagu fasiraya baabu lqadri aladii yaktafii bihi linsaanu min almaai lilwuduu'i waalqosl waxaa lagu sheegayaa qadarka qofka ku filan biyaha ugu filan wayse iyo maydhi alqadr waa qadarkii waa intii aladii yaktafii bihi linsaan qofku uu ku kaaftoomayo ku filaan karaa min almaai biyaha maxay ugu filan lilwuduu'i waalqusl maydhi iyo wayse intee maydhiga kuugu filan inteese waysada kuugu filan intee ugu yar unbaa laguu sheegaya waxaa kaloo laga faa'iidaya aliqtisaad fi lmiyaah biyaha in lagu lexjeclaado oo aan lagu israafin waxyaabaa la ilaalinayay ka midi khayraadka ilahay inoogumana sheegtay subxaana wa tacaala can anas bni maliki qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yatawada'u bimakuuk dhegley ama combo muskiile wayaktasilu waxa uu ku maydhan jirayna bikhamsati makaakay shan dhegley ama shan nuskiile can caaishata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama kaana yatawada'u bimuddin wuxuu ku weysaysan jiray dhegle wayaktasilu binaxwi saac saac in ku dhowna ama lagu qiyaasi karana waa ku maydhan jiray saacuna waa laba kiila baynu dee imikaba kil laba kiilo qaado haddaad ku maydhato dee wuu kugu filan yihi sida caadigaa kilaadhidan aynu ku maydhanno dee waa laba kiilo labaiyo kiliya bar saddex kiilo meelahaasu can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yatawada'u bilmuddi wayaktasilu bisaac bal waxaad qiyaasaysaa ilaahay dadkaas siduu diinta ugu dira eg iyadoo qof da-yar ah dumar ah xaaladda xasaasigae xaafadda la joogo ay ninkeedii la joogto haddana waxa ay si qurux badan usoo gudbinaysaa qiyaasteedii wadata sidii brofesorkii jaamacaddu wax kugu qiyaasay oo kale ayay kugu soo qiyaasaysa binaxw macnaa waa wax ku dhow marba xaaladda sida sida caadigaa intaasu isticmaalayo wax caadiya weeye oo had iyo jeer dadkao dham wada garan kara mudkan iyo saacani ugu dhowaan oo dadkao dham garan kara sida badan markaa ilaahay baa subxaana wa tacaala u diray diinta say dadka u gaadhsiin lahaayeen can caaishata qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yatawada'u bilmuddi wayaktasilu bisaac kitaabu alxaydi waalistixaada aruu inaga daba yimide waaya dumarka aada uga sii faa'idaysanaydina wa idin gaadhsiine bal labadiibaa haddana soo noqday alxaydu waalistixaada markaasuu weliba badinaya in doora adigu halka ugu muhiimsan ee uu ku sheegayba isagu halkana meelo hore hadduu kusoo qaatay halka ugu muhiimsan ba halkana kitaabkii horena meel gaar uu ku sheegay midiba meel buu dee u dooranaya waxaynu ku dhex jirnaa dahaaradii marka waxyaaba laga dahaaro qaadanaya wey qur-aankuna sheegayba waxa aynu ku jirnaa muujibaat lqusl waxyaabaha waajibiya maydhiga isaguna waa kuwa u muhiimsan ayuu ka mid yahay waxa uu khuseeyaa bani aadamka qaybtii soo saaraysay bani aadamka ee uu ka tarmayo dumarkiia idan markaa in la ogaado axkaamta haddii laga dahaaro qaadan waayana caafimaad daro iyo nadaafad daro labadiiba ay ka iman karaan maadaama ilaahay uhi huwa adan in sida ugu saxsan loo sheego oo daruuri oo aan laga xishoonin ina allaha laa yastaxyii min alxaq ilahayna xaqa kama xishoodee waxaynu u baahan nahay ayaa lainoo sheegaya qur-aan iyo xadiis bay inoo sheegaya marka waynu fududayn doonaa carabka maadaam in fara badan uu baabkani kugu soo noqnooday baabu badi lxayd wahal yusama alxaydu nifaasa bahalkaa bilowgiisaa la sheegayaa iyo isaga qudhiisa nifaas ma loo ma loo yaqaana oo mararka qaarkood nifaas ile meel gaarabu ahaa kii dhalmadu ahaaya kan laftiisa nifaas ma lagu sheegaa bal waad arki doonta can caaishata qaalat kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabigaanu raacnay laa nuraa ila alxaj xajun baanu u malaynayno aanu arkayn falamaa kunnaa bisarifa xibtu meesha sarif la idhaha kolkaanu maraynu iga yimi sarifna waa meel ku dhow maka fadakhala calaya rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam oo ana abki nebigu ii soo galay anigoo ilmaynaya oo ka xun cibaadada iga xandhibantay fa qaala maa laki an afisti wuxuu igu yihi maxaa kugu dhacay miyuu kaa yimi qultu nacam qaal haa baan ku nacam marka ereygaa waa loo isticmaali karaa weeye nifaaska ka loo isticmaalo annafist nufist xaydkiina waa loo isticmaali karaa qaala markaa nabigu waxa uhi haadaa amrun katabahu allahu caza wajal calaa banaati aadam waa arrin ilaahay ku qadaruu ku xukumay ilmo bani aadam kuwooda badig halmihii ilmo aadam musanaf cabdirasaaq waxaa ku sugan xadiiduu warinayo cabdilaahi bn mascuud ansaxay sheegaya reer banu israa'iil raggooda iyo dumarkoodu inay isla tukan jireen dabeetana khaawisaadii ku badatay ama isdhexgalkii ayaa ku batay kadibna markaasuu ilaahay ku sii daayay xaydkan ayaa lagu sii daayayoo kolkaasay ka hakadeen masaajidkii tegidii masaajidkay ka baaqdeen markaa halkaasay ku kala hadheen fiiladii isku xidhiidhsanayn marka xadiidkaasi markay shuraaxdu sharxayaan waxay leeyihiin dee haddii lagaba soo bilaabay oo layidhi ilm ilaa hablihii nebi aadam ka farcanaay oo dhan baa xaydkan lahaa muxuu noqonayaa kuwa reer banu israa'iilka lagu saliday waa lagu sii badiyun weeye cuqubo wuxuuna ahaa gaar ahoo la siiyey oo waxyaaba badanoo si gaara loogu cuqubeeyaa jirtay kaasina taasunbuu la xidhiidhyahay markaa nebigu waxa uhi faqdii waxa aada gudataa maa yaqdi lxaaj wuxuu xaajigu gudanaya oo camal oo dhan sameey kayra allah tatuufii bilbeyt kacbada ilaahay dawaafi idan markaa halkaa waxaa kaaga muuqday in xaajiyadda aanu xaydku ka hor joogsanayn xaajkii oo dhan ay gudan karayso kacbada ase aanay dawaafin masjidkiina gelayn dikru listixaadati wa iqbaalu dam wa idbaaru istixaadadii baa la sheegayaa iyo dhiigoo iqbaal iyo idbaar sameeya iqbaalkuna waa isagoo soo qaabila idbaarkuna waa isagoo sii jeedsada inuu soo jeediyo inuu sii jeeda maxaa lagu garanaya waa kan xadiidku can curwata ana faatimata binti qays min bani asad min bani asadi quraysh tarjamadeeda tobankii dumar ahaabay ka mid ahay aynu sharaxnay ee uu bahalkaa lagu salido wakhtigii rasuulka ee oryaha rasuulka sala allahu caleyhi wasalam saddex ka mida ay ku jireen faatima binti qays iyo faatima binti abi xubaysh labadabay leyd annaha atad rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nabigay u timi fadakarad annaha tustaxaad dhabar furan baa igu dhacay fazacamat waxay sheegtay annahu qaala laha inuu nebigu ku yihi inamaa daalika cirq waa xidhi faidaa aqbalat ilxayda markuu xaydku kugu soo bilaabmayo fadaci salaa salaada iskadaa kolku kugu bilaabmo waidaa adbarat markuu xaydku sii jeedsadana fakhtasilii ka maydho wakhsilii canki dam dhiiggana iska maydh uma sallii tuko marka macnihiisu bilow iyo dhammaad waxay ku kala garanaysaa dee way taqaanay midabkiisi iyo caadadiisi iyo wakhtiga ahaa inuu dhiiggu nijaas yahayna waa laga qaadanaya inaanay xaaladdaa cibaada ka ansaxaynina waa laga faa'idaysa idaa aqbalat ilxaydatu fadaci salaata waidaa adbarat fakhtasilii can caaishata qaalat istaftat ummu xabiibata bintu jaxsh magac kalena waa la yidhahdaa baynu istaftat ummu xabiiba iyo ummu xabiib waliba qolyaha qaarkood ummu xabiib bay rajaxayaan rasuul allahi bay fatwo weydiisay faqaalad yaa rasuula allahi inii ustaxaadu bay nebiga ku tiri dhiiggaasaa iga furmay faqaala wuxu uhi ina daalika cirqun fakhtasilii uma salli ha u joojin ninkaasi maydhoo tuk fakaanat takhtasilu cinda kulli salaa salaad walba way u maydhan jirtay oo macnaheedu waa inay dadaali jirtay ama uu dee ay garan weyday isagu wuxuunuu yidhi un markuu kaa go-o maydho oo ha u joojinin salaada wixii dambe hana maydhanina tuko macnihii saasu ah iyadu markaa salaad walba waxay ugu maydhatabaynu laba macne miduun iyadaa dadaalaysa ama way kala garan weyday bilow iyo dhammaad mutaxayiraduna dee salaad walba way u maydhanaysa almar'atu yakuunu lahaa ayaamun macluumatun taxiiduhaa kulla shahr wuxuu u baab yahay gabadhii oo iska leh taqaana ayaamun macluuma maalmo la yaqaan bay leedahay taxiiduhaa kulla shahr bil walba uu ka yimaado way taqaanaa addawra shahriya xaaladaa iyadaa bil walba wakhtiga ay ka timaado way taqaanaa way ku xisaabtami can caaishata qaalat إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت رأيت مركنها عائشة waxay tiri waxaan arkay tashtigii ay ku meydhanaysay mal'aana dama isagoo dhiig buuxiyey siduu dhibku ugu badnaa faqaala laha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam umkutii waxaad iska joogtaa salaada ka joogtaa qadra maa kaanat taxbisuki xaydatuki intuu xaydkaagu ku xanhibaadna iska xanhibno oo salaada tukan uma ikhtasilii dee intaa ka dambaysa maydhoo tuku marka cibaadadii ka joog macnaheedu waxa weeye ku xisaabtan waqtigaa taqaan عن أم سلمة قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أظهر ويقص على لي قال برفرك يا الظاهرة بقى أفأدع الصلاة ما بئس كده يا صلاة إله قال لا هدين لا تسقط الصلاة ما دام العقل موجودا عقل أنت تشري الصلاة ما نعضك لا أبو النبي هدين ولكن دعي صلاة وحدين قدر تلك الأيام والليالي ما المها إيها بيننا إن لك allatii kunti taxiidiina fiiha ee uu kaa socdo xaydka maalmaha habeenada aad taqaano ee xaydku kaa socdee ku cayiman intaasun jooji markay intaasi dhammaatana dee uma ikhtasilii maydho wastadfirii iskufee wasalli isbasri intood isbasriso kadibna salaaddii tuko qofkii wax ka joogsan waaye salaadii ma daynaya wuu isbasrin masaajidkiisa maradiisa jirhkiisa si wixii ka socday aanu ugu daadanin intuu iska xidho ayuunbuu wadan doonaa cibaadadii wadaya wixii weelkanuu isku xidhay ku socdaana dee ma awoodiisa ah awoodiisa ma aha dadkan dhinaca ka daloolee bogoska yar halkan loogu xidha saxaradii kaadii ku shubmayaan iyo gatiitarkoodii iyo waxoodii waa iska wadan salaad walba wuu istijoona wuu dahaaro qaadan meeluu ka istijoodaba haddaanu lahayna dee halkay wax ka socdaanunbu dusheeda safayn ilaa meeshiibaaba la banadaayo meel kale wax laga keenaa moogta dhakhaatiirtu waxunbay dabarogaane kolka meeshan wax ugu rakiban yihiin wax ka imanayaan wixii afkeeda kasoo baxbaxayun ha nadiifiyo waxaan kale ee ku jiraana dee waa kanuu nebigu yidhi isku gufeeyo kalana diintu culays ma leh qoftee isyeelyelay oo nacasa mooyaane ka isyeelyelaya ilaahay u dhagoolaynaya ayuunbaa meeraysi iyo marbarsiiyo keena can ummi salamata anna imra'atan kaanat tuhraaqu dam dhiig baa laga shubi jiray gabadh calaa cahdi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam waqtigii nebiga istaftat laha ummu salama ummu salama fatwana u weydiisay rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam oo tidhi gabadh baa sidan wax uga furmeena ka waran ummu salamada laftigeeda waataynu kusoo darnay tiradii dumarka nebiga uu ku dhacay inay iyaduna ka mid ahay fa qaala markaa wuxuu ihi litan litandur ha eegto oo ha u fiirsato cadad allayaali waalayaam habeenadii iyo maalmihii tiradooda allatii kaanat taxiidu min ashahri ay bisha bahalkaa lahaan jirtay dib ha ugu noqon qabla an yusiibaha aladii asaabaha waxaan ku dhacay intaanu ku dhicin caadadeedii ha u noqoto ha ku xisaabtanto faltatruki salaata qadra dalika min ashahri salaaddii in ha iska dayso bisha intaa in leeg ma shan cishuu ahaa ma labuu ahaa ma toddobuu ahaa intii ay hore u lahaan jirtay in leegun iminkana ay iska soo qaata inay leeday bahalka fa idaa khallafat daalika markay maalmaha dhaafto faltakhtasil ha maydhato uma litas uma litastadfir bithaw maro ha isku habayso uma litusalli marka kaana waa loo joojinayaa intuu kaa socdo kana looma joojinayo waa la iska basrinaya dikru laqraa qur'igii baa la sheegi oo macnaheedu uu yahay qur-aanku aqraa buu tilmaamaye qur-igu ma duhriga mise waa xaydka axaadiistan soo socotaa waxay daliil u yihiin in lagu tilmaamo xaydka oo maaragtay ay ku cad yihiin iyadoo laga yaabo meelaha qaarkoodna in lagu tilmaamo duhriga waa baab gaare halkaa ku joogo wallahu aclam insha allah